wasiiru dowlaha wasaaradda habeenkii ee xuquuqul insaanka maamulka hirshabeelle marwe sacdiye maxamed nuur buuriis ayaa ka warbixisay qorshaha wasaaraddu ay ka leedahay xuska iyo maamuuska habeenkii ka qayb qaatay halgankii dalka lagu xureynayay iyo sidii loo muujin lahaa kaalinta muhiimka ah ee habeenka ku leeyihiin horumarka nabadda iyo dowladdiska marwe sacdiye ayaa sheegtay in wasaaraddu ay waddo qorsho ballaaran oo lagu dhiirigelinayo xasuusta habeenka soomaaliyeed ee kasoo qayb qaatay halgankii taariikhiga ahaa iyada oo lagu maamuusayo doorkooda lagana sameynayo barnaamijyo wacyigelin xusyo rasmi ah iyo mashruucyo lagu xoojinayo ka qaybgalka habeenka ee arrimaha siyaasadda iyo bulshada weyn badan ayaa jiro oo ilaa iyo eshta waa el soo shaqeynayay oo kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar mugiyooy makaay haween badan oo gumaysiga la diriraayay oo gabayadoodii xataa ilaa iyo hadda maaragtay taariikhdoodii lahaaya ayaa jiro oo ka qayb qaatay dadnimada dalka iyoiyo dalka waa gartay ma jiraa maamuusyo ama xusas loo qabto habeenkaasi oo lagu maamuusayo taariikhdii ay kasoo qaateen gumaysiga dalka
mar walba oo haweenka maaragtay sida lix iyo labaatanka juun kowda luulyo sideedda maarso xaflad walba oo laisugu imaanayo oo dalka looga hadlayo xornimadiisa si weyn oo weyn ayaa looga xusaa qorso weyn ay leedahay wasaaradda haweenka in ay cus iyo maamuus ay ku sameeyaan gabdihii hore ee usoo halgamay iyo kuwa hadda halgamayaba in taariikhdoodii cusub sahaadiyo la siiyo halganka lagu maaragtay dhiirigeliyo kuwii usoo halgamay oo laga horeeyo na soo gaarsiiyo xornimadana inaan maamuus muuqda aan u samayno qorshaha ay noogu jirta haddaan nahay wasaaradda dowladda goboleedka hirshabelle wasiir sacdiye oo sii wada hadalka ayaa intaasi ku dartay in qorshuhu uu yahay mid lagu xoojinayo xuquuqda habeenka laguna dhiirigelinayo jiilka cusub ee dumarka ah in ay door muuqda ka qaataan horumarka dalka
iskoolaadkan daayarka waa lagu dhigaa maadada soomaa taariikhda oo dalka saray annagana barnaamijka markii banaaro ay jiraan waa ku baraarujinaa door weyn ayayna ka qaataan dhiirigelinta wiilashooda jooga aagga oo ay nabadda aan ku laaloonayno aan ku joogno deegaanka gabdhaha dhalinyarada iyo haweenkaba garab istaag